magacay waa cabdirasaaq xasan warsame waxaan ku dhashay muqdisho gaar ahaan xaafadda tawfiiq aan ku dhashay alakumuslim de waxaan ka tirsanaa jiray ciidamada axmed madoobe alxamdulilah shukur rabaalcaalamiin horta hadda ilaah ay soo hanuuniyo faqsigi iyo balaayada aan ku jiray hadda ilaah iga soo hanuuniyey alxamdulilah shukur rabaalcaalamiin ilaaham haddaas iskale waxaana walaayada islaamiga isku soo dhiibay xarakada shabaab mujaahidiin intaan wilaayada la gelin ciidamada axmed madoobe hadmad ku biirta ana waxaa saddex bilo afar bilood baa aan la socday ciidamada axmed madoobe marka halkee tababarka ku qaadatay ilan marka ciidan la noqonayo inta badan tababar baa la qaataa marka halkee tababar kusoo qaadatay tababar maan gelin hal bilo oo raacraacdaysaan kismaayo ku dhex gala marka waxa tababara qoryaha kismaayo ka dhex qaadan ka dhex qaata shaqsiyaantayda halka marka qoryaha ayaa ku siiyey qoryaha axmed madoobe ay siiyey qorigan wuxuu u muuqdaa qorigii laga keenay siyelo siyolow qoryaha laga keenay waa isku xiran yahay anaka laakiin waxaan ka qaadanay kismaayil laga siiyey siyolow iyo qoryo laga keenay wax dhama qoryaha dawladda isku noocaan le waa marka hadmaad isku soo dhiibteen wilaayada walaayada waxaan iskugu soo dhiibnay adiga labaatan beri ka hor halkeed ka soo baxdeen waxaan kasoo baxay kismaayo imisaad ahaydeen afar nin baa ahay ma soo dhuumateen mise waa waa laidinka warqabay dadka taliyaashiin ah oo kale waa kasoo tagnay taliyaalkii ma ma naga warqabay maxaa ku talagelkiinu ahaa maxaad kusoo talagasheen halkeed u socoteen inaad toobad keentaan miyaa ku talagelkiinu ahaa mise inaad tahriibtaan maxaa talagelkiinu ahaa inaad toobad keena talagelkiinu ahaayo xaraka shabaab mujaahidiin aan isku dhiibin meeshaad isku dhiibteen halkii waxaa isku dhiibnay shabeellaha hoose waa gartay see marka laidin soo dhaweeyey maxaad kala kulanteen alxamdulilah shuraabeen si fiican horta noo soo dhaweeyeen xarakadu xarakada si fiican noo soo dhaweeyeen alxamdulilah shuraalcaalamiin hadda ilaa alhaankan waa udhaweyski iyo say say noo soo dhaweeyeen siyaa la jirta alxamdulilah shuraalcaalamiin ugu dambeyntii marka maxaa laidin sheegay hadda maxaa maxaa maamulka idin sheegay maamulka waxay noo sheegeen inay soo toobo keenay oo dib dambena aan loogu laabayn waxaas alxamdulilah shuraalcaalamiin in aan la shaqay doono insha allah maxaa qorshahaagu yahay insha allah inaan waxuu qorsheyu yahay inaan la shaqeeyo xarakada shabaab mujaahidiin waxaan wareysanaynaa askariga labaad walaal magacaaga nagu bilow bismillahi raxmaan raxiim maxamed xuseen baa layidhaha aniga ciidankii waxaan kamid ahay danikale axmed madoobe belna kusoo qaatay tababara meesha kismaayo kasoo qaatay qoraga markii dambena kasoo baxay anigoo markaas arkay inaan arrintan ku jiro arrin xun tahay dibna inaan oga soo laabto insha allahu tacaala kitaabka ilaahay xaggiisa inaan ku dhinto ilaahay xaggiisa inaan u shaqaysto waxaasna anti oga soo baxa ayaan shabaal mujaahidiin isugu soo dhiibay hawshaas aad ku jirtay yani goormaad garwaaqsateen inay tahay hawl